mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha dowladda federaalk iyo maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhisay ayaa waxaa ka dhab ah inay xaraashaan oo ay iibsadaan waddankani soomaaliya waxaana ay doonayaan in gebi ahaanba waddanka iyo kheyraadkiisa laga iibiyo wadamada shisheeye ee boobka halkani u jooga wasiirka ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed horumarinta reer miyiga ninka lagu magacaabo maxamed ibraahim ayaa waxa uu sheegay isaga oo meel madal ah hadal ka jeedinayo inuu qabo fikir ahaan in waddanka oo dhan la gato islamarkaana la xaraasho waxa uu si cad aan gabasho lahayn u muujiyey in waddankani aysan jirin meel uu u socdo dunidana uu ka haray waxaana uu intaa ku daray inaysan jirin wax la qariyo oo meesha yaallo horta inta meeshaas la joogo mogtahay farankile labaad ama dhuumasho farank inta la joogo kow tan labaad ay tahay shaqada ay tahay bill nio ninaa ninaa ninaa idhibe shacabta iga wareeriye ambasador shaqa iga sii ayta hadhow dambe isku imaana nin ugaas keensaday oo haddii aad la hadashid ugaaska wacay caaw ugaaska kasoo waca gurigaaga markaad tagtid ugaaska kaaga horreeyay ninka keli gabadhi keli aan ku keenay ma aalug leeh yaa shaqayna ya even sometimes soomaali fiican la qori karin waxow iyo wuxuu iyo waxay aalisku qasaa waddankan meel ma u soconin aan gadanaa qaba ani ase dhan baa xalaashanaysa